afar qof oo ka mid ah soomaalida ganacsatada ah ee ku noola dalka koonfur afrika ayaa lagu gubay xaafadda layidhaahda denver ee duleedka magaalada johannesburg mid ka mid ah afartan qof ayaa la sheegaya inuu haatan ku jiro xaalad miyir beela haddaba ibraahim xasan daandurey ayaa khadka taleefonka waxa uu ku helay maxamed shuuriye rooble oo ka mid ah milkiilayaasha dukaanka islamarkaana ay qaraabo yihiin ragga la gubay waxaanu ugu horreyntii weydiiyey siday wax u dhaceen haa war baan ka hayaa goobjoog baan u ahay dukaanka ana iska lahay ragga lagu gubay afar nin bay ahaayeen mid maxay dhahaan cabdiqaadir ibraahim iyo xuseen maxamed shaalle iyo cabdiqaadir cabdullaahi nunow iyo cabdi abukar sheekh dhaqan bay ahaayeen afartaas nin baa dukaanka ku jireen wakti galab ayaa baafiin lagu soo tuuray hal saacoo habeenin haye xaguu ku yaalla dukaanka muxuu ku yaalay xaafadda ay dhahaan denver hostel ee magaalada johannesburg haye marka adiga maxaa xiriira oo aad la leedahay dadkaasi aad ii sheegtay in dukaanka lagu gubay maxamed
xiriir waana leeyahay daanduray ragga horta waa rag waa ila dhashay ragna waa un ilmo adeer laba hadda waay bannaankay joogaan labana maxay ku jiraan isbitaalka johannesburg academy waa gartay marka dukaankaasi yaa ku gubay dukaanka maxaa ku gubaya ragga dad wadani ah oo ka xun ganacsiga soomaalida agtooda ka fureen ka shaqaysanayaan maxamed laakiin wararka qaar waxay sheegayaan in guriga dukaanka uu ku yeelay milkiilihii ama ninkii iska lahaa iyo idinka muran uu idinka dhexeeya arrintaas ma jirtaa macnaha ninkii guriga lahaa iyo annaka dhexdayna miya ha maya ninka guriga lahaa iyo annaka dhexdayna muranka ma jirin ee nin kale oo madowga oo wadaniga ah ayaa ganacsiga meesha aan ku haysanay ka xuma haye ninkaasi marka maidin yimid ka hor inta aan dukaanka lagu soo weerarin intaan dukaanka nalagu gubin ka hor nooma yimid laakiin dhowr jeer ayuu tuuga noo soo diray oo dhowr jeeraa nalagu xabadeeyey hadda habeenka talaadada waay wixii nala gubay isniinti waa nala soo weeraray qoryaa nalala dhacay bishii aan soo dhaafnay sida iyadana lamid waa nala soo weeraray ninkanaana ka dambeeyey oo ganacsiga meesha ku leha wadaniga dukaanka badeecadda idintii ley maxaa ka mid ahaa badeecadda maxay dhaneed soddon kun oo dollar haye alaabta maxaa ii sheegi karaysaa dukaanka tiley alaabta dukaanka tiley adaab badan bay ahayd oo hadda waxaan soo koobi karaa oo telefoon aan soo koobi karaa ma ahaan maxaa ka mid a ood gadaan kamid ahaa alaabta aan jeedahayo maxaa kamid ahay macnaha muxuu ahaa alaab re- maaragtay maacuun maxay ahayd cuntay cuntay ahayd alaabta cunta halseel u ahaa alaabta jumlada ayaad gadaan waa fahmay marka hadda waxaad ii sheegtay in afarta muwaadin ay dukaanka joogeen oo lagu gubay oo laba ka mid a hadda banaanka ay joogaan laba kalena cusbitaalka ay jiraan labada cusbitaalka jira xaaladooda maxaa ii sheegi karaysaa labada cusbitaalka joogaan xaaladooda waan ku hayaa suwaxan waan u tagay xuseen maxamed shaalle wuu roon yahay cabdiqaadir ibraahim baa xaaladiisa aad weli koon buu ku jira safaaradda soomaalida ee joogta ee koonfur africa arrintaani ma ka hadashay maya warkaa ma keeni karin meeshaas waa gartay marka hadda dukaankii waa basbeelay dukaankii waa baaba-ay raggana xaaladiisa waa saas boliis iyo wax arrintaasi soo dhex galay ama yimid meesha ma jiraan markii meesha la gubay dhibka markuu dhacay boliis way imaatay oo debdemisaa imaaday kadibad boliis waxay naga qortay waynaistaadmeen raggii magacyahoodii iyo meeshay joogaan waan qornay ilaa saacadda wax lasoo qabta ma lahaan meesha uu ku yaallo dukaankiina maxamed ma jiraan dukaamo kale oo soomaaliya oo ku yaalla maya wax soomaali iyo wax ajanabi oo ku yaalla ma lahaan oo ka ahayn dukaankaasayda anaga nalaga dig waa garta maxaa marka hadda dalbanaysaan gargaar ayaan ka dalbanahaynaa maadaama xoolahayni la baabi'iye iyo raggii waxa dambe oo aan dib oogu ceshino oo hantina aana haysanin ina caawinaada ee dawladda na siiso oo meeshaayna nalagu celiyo nabadgelyana aan ku helnaan codsanahayno maadaama hadda aan malaynahayo haddii meesha aan ku laabto inaan ammaan ku helaynin maxaa yeele raggii shalay iguba meesha wuu joogaa oo meesha hadda iga soo kicin haye marka maxaan codsanahaynaa dawladda south africa inay ragga noo soo qabato oo maxakamadda ay noo keento oo xuquuqda bini aadamnimada ay noo mariso
kaasi waxa uu ahaa maxamed shuuriye rooble oo ka mid ah milkiilayaasha dukaamada ku leh waddanka koonfur afrika gaar ahaan xaafadda la yidhaahda denver oo rag soomaaliyeed lagu gubay kuwaas oo qaraabona ay ahaayeen maxamed shuuriye waxa uu khadka taleefonka ugu warramayay ibraahim xasan daandurey oo washington jooga